halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban herarka efemyada ee geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteenna internetka ee v o a somali com
dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba waa axad laba-iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labakunaafariyotobanka idaacaddana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdicasiis xuseen cismaan
qodobada aan barnaamijkeenna habeennimo idinku hayna waxaa ka mid ah safaaraddii shiinaha ee soomaaliya oo maanta dib magaalada muqdisho markii ugu horraysay muddo ka badan labaatan sano loo furay waxaan maanta farxad weyn i ahaa in lai magacaabay danjiraha shiinaha oo u fadhiya muqdisho oo ah magaaladii aan uga qaljibiyey
waxaan kaloo idiin hayanaa xaflad waa xaaladda caafimaad ee saxafi maanta lagu dhaawacay magaalada muqdisho oo ka soo horraynaysa kadib markii qalliin saacado socday lagu sameeyey qodobada kaleen idiin hayna waxaa ka mid a
wax waalibase siduu aadanuhu u qorshaysto uma dhacaan marmar baan mid qura laguugu ekayne dhibaatooyin dhowra isku mar lagugu asiibaa
waa qoraaga axmed faarax cali daajaah oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka qubnaha waa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka maraykanka ayaa ballan qaaday lacag gaaraysa ilaa iyo milyan oo dollar oo ah gargaar hor leh oo loogu talagalay falastiiniyiinta kulan dhaqaale loogu ururinayay dib u dhiska marinka khaza oo uu baabi'iyey dagaalka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maalgelintaasi kaga dhawaaqay maanta oo axadah magaalada qaahira isagoo sheegaya in dadka ku dhaqan khaza ay si aad ah ugu baahan yihiin waa siduu hadalka u yiri in hadda la caawiyo maraykanka ayaa mar horeba waxa uu huray dhaqaale gaaraya ilaa iyo milyan oo dollar oo ah gargaar xagga bini'aadminimada ah hogaamiyaasha falastiiniyiinta ayaa raadinaya afar bilyan oo dollar oo ah kaasoo ay ku dalbanayaan ay ka dalbanayaan wadamada tobanaanka ka badan ee ka qaybgelaya kulankaasi madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa iftiimiyey baaxadda uu burburka la egyahay iyo kaalmada ay u baahan tahay isagoo sheegay in gebi ahaanba ay magaalada dhulka gashay muddadii kontonka maalmood ahayd ee uu socday khilaafkii u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas dagaalkaasi ayaa waxaa naftooda ku waayey waa laba kun iyo boqol falastiiniyiin ah oo badankooda ahaa dad maati ah iyo lixdan iyo toddoba askari oo israa'iiliyiin ah iyo sidoo kale saddex shacaba oo reer israa'iila
saraakiisha ammaanka ee dalka ciraaq ayaa sheegay in saddex gaadhi oo walxaha qarxa ka buuxaan lagu qarxiyey meel u dhow baquubo oo ku taalla waqooyiga magaalada baqhdaad waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan labaatan qof sidoo kalena dad aad u badan ayaa ku dhaawacmay qarxan oo maanta ka dhacay meel u dhow dhismayaal xukuumaddu leedahay saraakiil ayaa sheegay in dhinaca kalena madaxii bilayska ee gobolka ambar lagu dilay bam la dhigay waddada dhinaceeda weerar ka dhacay meel u dhow ramaadi oo dhinaca galbeed kaga toosan magaalada caasimada ee baqhdaad ma jirto cid deg dega u sheegatay mas-uuliyadda weeraradan kuwaas oo yimid maalmo uun kadib markii ciidamada bilayska ee ciraaq ay sheegeen in qofiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey suuq ku yaala baqhdaad halkaasna uu ku dilay ilaa toddoba oo qof labaatan kalena uu ku dhaawacay
dagaal culus ayaa lagu soo warramaya inuu weli maalintii labaad ka jiro magaalada syriya ku taalla ee kobani oo ku taalla xuduudda dalka turkiga daruuro madow oo qiiqa oo samada isku shareeraya ayaa caasimadda laga arkay axaddan maanta ah iyada oo dagaalyahanada kurdishka ah ee jihaadka ay ugu dagaalyahanada kurdishka ay jihaad ugu jiraan inay magaalada ka difaacaan weerarka ay ku hayaan xagjirinta daacish diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu horkacayo maraykanka ayaa garaacayay bartilmaameedyo ku yaala agagaarka kobani askarta waddanka turkiga ayaa waxa ay ku sugan yihiin duleedka xuduudda inkastoo ay haysato cadaadis dhinaca afka ah oo isa soo taraysa oo ay beesha caalamka ku hayso taasoo ah in madaxweyne erdogan uu dagaalka galo saraakiisha qaramada midoobey ee ku sugan gobolka ayaa ka digay in kurdiyiin gaaraysa ilaa iyo laba iyo toban kun oo ay ku jiraan boqolaal dada waayeelah oo ku sugan magaalada ay u badannaan doonto in la xasuuqo haddii kobani ay guuldaraysato hay-adda xuquuqda aadanaha ay la socoto syriya ee xarunteedu tahay britain ayaa sheegaysa in xagjiriinta daacish ay gelinkii hore ee sabtidii ay afartan boqolkiiba gacanta ku hayeen maamulka magaalada
halkaad wararkaasi kala socoteenina waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington idinka baaqaysa fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin mar kale hawada idinka leenahay dowladda shiinaha ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada muqdisho dib uga furatay safaaraddii shiinaha ee soomaaliya xaflad markaasi safaaradda dib loogu furayey ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee shiinaha haddaba xafladda dib u furitaanka safaaradda shiinaha waxaa ka hadlay danjiraha soomaaliya u fadhin doona dowladda shiinaha waxaana lagu magacaabaa way hontian oo sidoo kalena loo yaqaano warsame waxaana danjiraha cusub ee shiinuhu uu ku hadla afka soomaaliga
waxaan maanta farxad weyn yaha in lai magacaabay danjira shiina oo u fadhiya muqdisho oo ah magaaladii aan uga qalinjibiyey jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dhowaana dib loo furay waxaan rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno in aan daradalgelinno shaqadeenna si loo hoojiyo wada shaqayda xiriirka saaxiibtinimada iyo iskaashiga ee ka dhexeeya labada dalal ee shiina iyo soomaaliya
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in soomaaliya ay shiinuhu ay yihiin laba dal oo taariikh dheer wadaaga waxaana uu ballan qaaday in dowladdiisu ay soomaaliya ka taageerayso in ay dib u soo kabsato madaxweynaha soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyey dib u furashada dowladda shiinuhu ay safaaradeedii dib muqdisho uga furatay wuxuuna sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in safaaraddii shiinaha oo dalka soomaaliya muddo labaatan sano ka badanba maqnayd in dib loo furo
It's a great honor and opportunity today for Somalia and for the relationship between Somalia and China to have reopened
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xafladda maanta dib loogu furay safaaraddii shiinuhu uu ku lahaa dalka soomaaliya oo magaalada muqdisho lagu qabtay furitaanka xafladdaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay diblomaasiyiin iyo saraakiil iyo weliba xubno ka tirsan dowladda soomaaliya
dhakhaatiirtii gurmadka caafimaad u fidiyey wariye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag ayaa sheegaya in xaaladda wariyaha ay hadda wanaagsan tahay qalliinkii loogu sameeyey cisbitalkana uu ku dhammaaday si guulah doctor maxamed yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtii ka qayb qaatay qalliinka wariye cabdirasaaq balaag ayaa sheegay in bukaanka dhaawiciisu u badnaa xagga caloosha xaaladiisuna ay wanaagsan tahay hadda hase ahaatee ay weli jirkiisa ku jirto dawadii loo adeegsaday qalliinka oo uusan hadli karin goor dhoweyd ayuu khadka teleefonka igula hadlay
xaaladiisii waa stable waaye waa fiican tahay aada bay takhaatiirtii juhdi iyo dadaal u galeen oo u dadaaleen waa fiican tahay xaaladiisa hadda marka sirnay oo ayay noo noqotay maarata oo ahayd in qalliinka lagu guulaysto in qalliinka lagu guulaystaa marka qalliinkiisa muddo intee leeg buu qaatay imise saaca maya adigo muddo laba saac iyo laba saac ma qaatay saas uma fogaanin dhaawiciisa wuxuu u badnahay mindhicirada madaxweynaha oo meelo badan ka dhaawacnay mindhicirada wixii oo la hagaajiyey oo la sameeyey kondishinkiisa waa fiican yahay marka dhaawiciisa dhinaca caloosha u badnaa gacmahana waxbaa laga sheegaya iyagana dhinaca dhinaca caloosha haa waxaa jirta waa waa iska yar yihiin laakiin dhaawaca xoogiisa wuxuu u badnaay caloosha maaragta marka hadda saacadun baa laga joogaa markii qalliinka aad ku samayseen marka goormaa laga rajo qabaa in uu suuxdintii uu kasoo kaco oo dawadii suuxdinta loo isticmaaliyo waxaasoo dhan inay jirkiisa ka caawa isla caawa baalaba mataqaana yacni faraasiga annaga aan sameyno waxa weeye berita subax haddii la gaaro in la socodsiiyo oo yacni dhaqaaqa loo suubiyo bukaanka taasna waa samayn doonaa ilahay hadduu na gaarsiiyo barso wixi raggaana ka qabnaa xaaladiisa guud ahaan inuu inay ficneed oo ay ficnaato takhaatiirtana dadaal iyo wax kastoo ay samayn kareen uma kala reeban aad baa loogu dadaalay maaragtay dibanaha imise dhakhaatiir baa isugu tagtay oo qalliinkiisa ka qayb qaadatay adigoo adigu waa un tiray ahaayeen adiga maaragta yani gaarayay ilaa saddex oo adiguna aad ka mid tahay aniga haa aniga waa waa waa ka- waa kamid ahay waa waa waa supervisor ka ahay aniga
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiir ka qayb qaatay qalliin maanta cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho loogu sameeyey weriye cabdirasaaq jaamac cilmi oo balaaga loo yaqaano oo u shaqeeya telefishinka somali channel oo maanta dabley hubaysan ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa shirkadaha isgaarsiinta ku amray inay muddo toban cisho gudahooda soo gudbiyaan liiska taawarada ay shirkaduhu leeyihiin maxamed aadan ibraahim wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa sheegay in tallaabadan ay qeyb ka tahay qorshaha amniga ee dowladdu waddo iyo in lagu ogaado howlaha ay shirkadaha isgaarsiintu wadaan goordhaweyda ee khadka taleefonka ee magaalada muqdisho wasiirka ku waraystay waxaanan weydiiyey bal ujeedada ka dambeysa fikirkan sida ka dambeysa amarkan in lasoo diiwaangeliyo taawarada magaalada muqdisho iyo ugu dambeynta wadanka oo idil waxaa weye waa qayb kamid a nabad sugidda wadanka iyo barnaamijka ka socda in la ogaado howlaha ay shirkadaha isgaarsiinta wadanka ka hayaan taawarada magaalada muqdisho ka taagan way badan yihiin sababo badanna waynu khasbaysanaa in la maamulo waayo xagga bilicda magaalada xagga caafimaadka iyo xagga security saddexda area iyadoo la eegayo ayaa waxaa laga mamaarmaan noqotay in wax ogaado qofka iska taawarka magaalada muqdisho ka taagan shirkadaha isgaarsiinta qaar bay leeyihiin qaar cid iskale xataa lama yaqaan marka arrintaa wakti badan baa loo soo dulqaatay laakiin hadda waktiga waa lasoo dhaafay la deyn lahaa within ten days waxay la ogaan waaye qofka iskale dowladda taaday ka qaadaysaa marka waa tahay marka amarkiinu ma uun taawarada muqdisho een, ka taagan baa oo idinku aad ku jahawareersantihiin cidda iskale mise waa dhammaan shirkaduhu taawaraday ku leeyihiin ah, dalkao dhan gobolada dalkao dhan marka hore muqdishoaan ku bilaabaynaa oo waxaan doonaynaa dowladda muqdisho in la manage gareeyo marka hore laakiin waddankoo idin wey marka waxaan idhi tobankan beri inay soo diiwaangeliyaan taawarada muqdisho ka taagan bisha november ilaa labaatankeedana marka waa waddankoo idin inay soo sheegaan waa tahay wasiir laakiin shirkadahan isgaarsiintu de waa shirkado madax bannaan oo ganacsato soomaaliya ay leeyihiin een, taawaradoodana een, ah, meelo badan bay ku leeyihiin oo xitaa gobolada qaarkood dowladdiinu gacanta kuma hayso marka een, soo ma dhici karto security darteed ama dhinacaas amnigooda dartood in aanay sheegin een, ah, taawarada gobolada dhulka shabaabku ka taliyo arrintan la leeyahay horta meel baa dad kala haystaan ama waxaa riwaayadda ma soconaysa mar dambe sababta waxaa weeye waa laisu dulqaatay ilaa ilaa xad magaalada muqdisho dowlad baa ka talisa waddanka intiisa badan dowlad baa ka talisa marka haddaan muqdisho example usoo qaadanay muqdisho maanta sabab loo ogaan waayo tower ka taagan cid iskale maba jiri kartaba marka in uu excuse qof ka dhigto qof kalaan ka cabsanaya su-aasha ka horta marka waxaa weye yaa waddanka ka talay wey aniga ujeedadeeda waxaa weeye kuwa aan ciddan lahayn inaan wax ka qabto wey waa tahay ee shirkada leedahay waaban rabaa inaan ilaaliya anaa waajibi saarana taawarada markaa muqdisho een, ma waxaa jira tuhuna taawaradaasi qaarkood ee, in amniga ay halis ku yihiin oo matalan ay dhici karto inay leeyihiin dad aan la garanayn oo taleefanada ay dhegaystaan taa way dhici kartaa arrin kaloo waxaa jirta phenomen la yidhahdo sin boxes oo markaa adoo muqdisho joogo call dowladda kaaga yimaado ay helayso local call there are a lot of technical issues marka tan waxay dan ugu jirtaa shirkadaha isgaarsiinta iyo ummadda soomaaliyeed marka ma ma ma u malaynaya inay noqon doonto arrin controversial waxaan rajeynaya in aada loo soo dhaweyn doono arrintan Een, eh, arrinta kale weli taagan in waxay tahay een, eh, internetkii taleefanada gacanta ee tree g-ga loo yaqaano ee koonfurta soomaaliya Een, ururka al-shabaab eh, wuu xayiray shirkadihiina amarkaas way qaateen Een, maxaad arrintaas wax looga qaban laayay ma arrinta haddee horta marar badanna waa ka hadalnay maaha arrin aada u dhib badanba maaha oo waa- ay- waqti dhan way xalismaysaa teeda kale dad badanna way isticmaalaan shirkadahoo dhan may joojiyeen marka haddaad ka hadasho percentageka soomaalida mobile kale ood ka hadasho kuwa leh smartphoneka ood kasii hadasho kuwa internet kale waa wax yar wey maba aha yani majority-ga maaha laakiin de weli weli raacsanayo dhib weeye oo arrintaa lama sii hayn karo marka taana way soo xalmaysaa oo waqtigii markii hore waana sababta loo jeediy laakiin dee dhibka hadda waa dhib naga tego hadda history ah marka waqti dhow qor waxaad maqli doontaa farxad oo arrinta in la bilaabi doono mar kale marka waxaad ku rajo weynteen inaad shirkadaha ku qancisaan mar haddii awooddii al-shabaab ay sii yaraanayso uh, inaanay jiri karin halis uh, uh, al-shabaab uga imanaysa oo sidaasi darteed ay fasaxaan uh, uh, internetkii ay ka joojiyeen taleefanada gacanta aniga waxaa mafilaya inaan warka aniga aan laga suganba iyo amar waxbaan laga sugan iska noqotaba by default yani iska ahaato wax iska cad oo berri baa duugaadada aan aan reebi karno arrinta inay shaqaysaba waata ugu dambeyntii waxaad eh, bal ii sheegtaa en, ah, eh, wasaaradaadan en, qorshaha waxay doonaysa inay samayso iminka amarkan baad soo saarteen toban cisho aad u qabateen maxaa kaloo qorshaha idinku jiro doonaysaan xilliga dhow iyo xilliga fogba inaad samaysaan si kooban sharciga isgaarsiinta ayaa baarlamaanka maraya within few days waa historical since nineteen eighties wadanka sharcigan kuma jirin ma jirin marka for the record arrinta ugu muhiimsan ee wadankan aan u qabteen waxaan oon karaa inay tahay sharciga isgaarsiinta inuu baarlamaanka maro marka taana waa inaan rabna ummadda soomaaliyed inaan ogeyso
maxamed aadan ibraahin wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo isagoo magaalada muqdisho ku sugan khadka taleefonka iigu waramayey
haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala soomaaliya ayaa waxaa kusoo badanaya adeegsiga shiishadda ama waxa loo yaqaano badeecada oo dad badan oo ka tegay qurbaha ay aad u adeegsadaan iyadoo kuwii gudaha joogayna ay bilaabeen inay isticmaalaan shiishaddaasi haddaba waxaa soo kordhaya walaaca la xidhiidha shiishaddaasi oo la sheegay in maadooyin khatara ku ah caafimaadka nolosha ay ku jiraan waxaa kaloo qayladaan ay ka soo yeeraysaa culummada soomaaliyeed oo sheegaya in waxyeello ay u leedahay qoyska soomaaliyeed barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkana mawduucaas ayaannu ku eegaynaa waxaa barnaamijka marti igu ah doctor cabdulaahi faarax casayr oo ah khabiir cudurrada carruurta ku dhaca ku takhasusay kana howlgala cusbitalla ku yaala dalka imaaraadka carabta doctor casayr waxa uu sidoo kale wax ka dhigaa jaamacadda shaariqa ee dalka imaaraadka carabta waxa uu barnaamijka nagala qaybgelayaa isagoo ku sugan gobolka maryland duleedka washington ee dalkan maraykanka qadka taleefonka ee magaalada seattle washington ee dalkan maraykanka waxaa isna ku jira sheekh maxamed eleeye oo imaamka ah masjid ku yaala magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka doctoorka iyo shiiqa labaduba waxay ka hadli doonaan waxyeelada dhinaca mujtamaca iyo caafimaadka ay u leedahay shiishadda ama badeecada waxa loo yaqaano inta uu barnaamijka socdana waxay su-aala uga jawaabi doonaan qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna kusoo dhowaada labadiinaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku hormarayaa doctor cabdulaahi faarax casayr maxaad nooga biirin kartaa waxyeelada shiishadda ay u leedahay caafimaadka bani aadamka gaar ahaan hooyada uurkale iyo dhallaanka waddankeena waxaa aad iyo aad ugu soo batay cabitaanka shiishada wadamo badan ayaa lagu cabaa kenya ayaa si wax badan lagu cabaa magaalada muqdishona hadda aad iyo aad ayaa dumarka iyo ragguba ay u cabaan marka toban maalmood ka hor ayaan kasoo laabtay magaalada muqdisho shiishada marka aan ka hadalno waxay dad badan u aaminsan yihiin inay ka khatar yar tahay cabitaanka sigaarka laakiin wax waa waa arrin arrintaas waa arrin aan sax ahayn shiishadu khatar aada u weyn ayay leedahay wayna ka khatar badan tahay cabitaanka sigaarka dadku group group ama koox koox ayay u cabaan oo ay isla fadhiistaan marka ay qof cabayana inta ka gruub badan ayaa wada caba gruubka aan cabaynina markaas markay gruubkana ku daalaan ama kooxdan ay ku daasho ayay u dhiibaan saaxiibadooda kale oo u dhow marka ama asiga cabaya ama haddii uusan cabayn oo saaxiibkiis cabaya qiiqii saaxiibkiis ka saaxiibadiis kasoo baxaya ayuu cabaya marka ama waa gacanta koowaad cabitaanku ama waa gacanta labaad labadaba saacad ilaa laba saacadood ilaa shan saacadood ay meel wada fadhiyaan oo ay ama uu isugu cabaya asagoo gacantii koowaada ama asagoo gacanti labaada oo uu cabaya baalka muxuu ahay waxaa la yidhaahdo dadka dadka cabaaho bahasha dad badan waxay aaminsan yihiin shiishada soo martay biyaha oo biyaha soo dhex martay ama midda malabka lagu shubay ama midda lagu gubay fruitiska waxyaabahan oo qalalan inay ka dhib yar tahay midda caadiga oo aan waxba soo dhex marin laakiin taas waa khalad inkastoo fikraddaas ay dadku kasoo qaateen qarnigii shan iyo tobnaad ayaa waxaa jiray nin la yidhaahdo xakam abufeyd oo ahaa dhakhtar inuu arrintaas baaritaan ku sameeyey uuna ayiday fikradda in fruitiska iyo malabka iyo sokoraha iyo waxyaabahasaas marka lagu daro ay ka dhib yartaa laakiin laanta caafimaadka adduunka w h o baaritaan xoog leh oo ay samaysay waayahan ayaa sheegaya in gubitaanka dhuxusha ama alwaaxa baalkguudka loo yaqaano ay ka soo baxaan waxyaaba la yidhaahda leed ama sun aada u fara badan oo sababa si aada weyn u sababa kansarka ku dhaca ama naasaha ama sanbabaha iyo cudurada ku dhaca xididada wadnaha iyo cudurada ku dhaca meelo badan oo oo oo jirka kamida bini aadamiga sidaasoo kale sumayn ay sumayso dhiigga leanna waxa weeye carbon monoxideka waxaa la yidhaahdo c o ga ayaa waxa oo ah gaas sun ah ayaa wuxuu aada ugu dhegaa hemoglobinka ama h b ga soomaalidu waxay u taqaano taasna waxay keentaa inuu u diido hemoglobinka oxygenka inuu ku dhego meeshaas marka jirkii ayaa saa ku sumooba sambabkii oxygenka ou imaan lahaa oo meesha la yidhahdo dhiigga wareega yar nooca circulationka yar ayaa gubanaya oo ay suntaan oo ay toos u gaaraysaa marka taas waxaa dhacaysa marka in qofka uu sumoobo oo uu si aada jirkiisa dhan uu sumoobo taasuna ay keento in hooyooyinkii ay dhalaan caruur dhicisa ama ay dhalaan canug ku dhinta gudaheeda ama waxa la yidhahda i u g r intrauterine growth restruction ama secretardation waxaa loo yaqaano taa keliya maahane dadka isdhaafshasada ay isdhaafsanayaan xataa ayaa waxay keenaysaa cudurka t b ga ama h i v ga ama hepatitis cagaariyowga inay ku dhaco leanna waxa weeye bahalkan la nadiifin ayaa midba midka sare u dhiibaya marka waa dhibaato runtii aada iyo aada u weyn oo aysan dadku dareemsanayn xataa nimanka lafsadooda ayaa waxaa dhacda in isbaarmahooda dhaqaaqiisa uu gaarayo ukunta uu yaraado ama xataa waxaa yaraada tirada isbaarmaha nimanka kasoo baxaysa ama xayawaan manowga waxay yidhaahdaan ama waxaa dhacaysaba d n a da uu ka samaysan yahay isbaarmaha lafsadiisu inuu baaba'o marka infertility ayay keeni kartaa taa lafsadeedu hooyadii caanaha naaska ayaa waxaa u gudbi karaa suntan ay qiiqa uu sii daynayo marka waxaa la yidhaahdaa markii lasoo gebagabeeyo w jedu amase laanta caafimaadka adduunku baaritaanka ay soo samaysay waxay kusoo gebagabeeyeen in hal saacadood oo la cabo shiishadu inuu ka khatar badan yahay boqol sigaar oo saacadaas cabo marka sidaas daraadeed ayaa aada iyo aad ay khatar u tahay cabitaanka shiishadu sigaarka lafsidiisu ma ammaana leanna halka sigaarood aragto aada u yar waxaa ku jira afar kun oo kiimiko oo kala duwan ayaa ku jira oo mid waliba uu keeni karo khatar weyn uu leeyahay wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha dadweynaha iyo wixii faahfaahin arrintaa la xiriira waxaan rabaa inaan siiyo sheekh maxamed eleye oo isna ku jira qadka magaalada siyaarl ee dalkan maraykanka waad i maqlaysaa sheekh maxamed eleye si fiican walaal colal bal waxaad naga shaafisaa dhibaatooyinka xagga mujtamaca ka soo gaara gobolka aad ku nooshahay wuxuu ka mid yahay meelaha soomaalidu ay ku badan tahay iyo weliba waxa diinta islaamku ay ka qabto in waxyaabaha noocan oo kale oo nafta dhibaya ama dhibaato u keenaya bini aadamka la laazimo oo wax caadiya laga dhigto bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay walaal muxuu ahaa colaad waanan aad baan ugu farxsana inaad muxuu ahaa barnaamijkan qiimaha badan le nagu soo dhaweyso nagu martaqaado si aan bal bulshada ugu bayaamino waxaan waxa uu yahay waxaan sidoo kale salaamaya yani doctoorka aadka uu faahfaahiyey dhibaatada uu leeyahay geedkan shiishada iyo tobakaduba si guud ahaana walaal geedkan shiishada la yidhahda ma badeecada dadka barkood u yaqaanaan goboledeena magaayaha yani magacaanta kala duwan looga yaqaano dhulkeena waa uun sigaarkii la cabayey ee muxuu ahaa warqadaha lagu duubanayey oo muxuu ahaa si kale loo farsameeyey magac kale oo loo bixiyayna waxba kama bedelayo muxuaha xukunka iyo hawsha kama bedelayo ninkii u horreeyey hindiga ahaa ee baashan sameeyey oo dhakhtar ahaana waxaa la yidhahdaa yani waxa uu ku doodayuu lahaa haddii tabaakadan biyo lasoo dhex mariyo timid ka badan baa ka hadhaysa iyo hawnahaata lakin xageegu sidaa doctoorku sheegay waxba kama bedeleyso waxa weye qiiqa kasoo baxaya afka ninka shiishada cabaya iyo ka qofka sigaarka cabaya kasoo baxaya n mawaada ku jirta waa isku mid waxa uu ka yimid de dhulkan maraykanka ayuu ka tegey dadkii muxuu ahaa daafuray maraykanka colombus dabadii tegay sidii majilan iyo nimankii la socday ayaa hindigii dhulkan deganayd ku arkay geedkan iyagoo isticmaalaya kadibna ula noqday yurub oo spain iyo gaar ahaan muxuu ahaa portugal kadibna halkaasuu tallaalkiisu ka bilaabmay waddada muslimiinta ana yani kun iyo lixdii boqol baa la yidhaha ayuu kasoo galay maghrib alcarabi isagoo oo la aaminsan yahay inuu dawo yahay waa geed eh, yani dhib badan ficlan eh, yani tabaakadu eh, ama ha ahaato tan shiishada loo isticmaalayo ama tan eh, muxuu ahaa loo isticmaalayo iyadoo warqadaha lagu oo toos loo isticmaalayaba Wa- sidaa uu doctoorku sheegayna yani tan shiishada kasii dhib badanba waayo eh, waxyaalahan ay ku udgooneynayaan ay ku dareenee maxaa kiimikada kiimikada kale ama midabada ugu yeeleen ayaaba iyaduba sun sii siyaadisay eh, bahashaya Eh, taa haddii aan yani eh, muxuu ahaa dhaafno sida uu nagu soo galay oo aynu xukunkeeda shareecada iyo eh, muxuu ahaa uu noqno akhi waxa weeye geedkani dhib badan buu nagu hayaa meel kastoo soomaalidu joogto waa ay kamid tahay eh, muxuu ahaa dadka qurbaha jooga ama kuwii gudihii joogay oo sida doctoorku sheegay dee xamar kasoo noqdayba uu aada uga eh, muxuu ahaa dardaar warinayo Eh, halkan dhulkan soomaalidu joogta ee ay kamid tahay magaaladan aan jooga seattle kamid tahay manisoto kamid tahay ohio dhulka ay soomaalidu ka badan tahay yani dhib badan buu ku hayaa oo caruurta yareereed baa baratay eh, muxuu ahaa meelaha la iskugu tegayaa dilmaa ka dhacda oo wiigagan u dambeeyay keliya meeshan aan joogo afar qof eh, oo caruur duliya soomaaliya oo da-yar oo caruur isku dileen Eh, waxa weeye dhaqan xum uu ku hayaa dagaala xum eh, dagaala dil buu ku hayaa Eh, waxaan shaka ku jirin inuu eh, muxuu ahaa dhib badan eh, leeyahay Eh, ama haddii aad eh, walaal usoo noqono xukunka shareecadu muxuu ka qabaa eh, muxuu ahaa geed- cabitaanka eh, baashan la yidhahdo shiishada Eh, culimmadu markii u horeysay waxay soo baxay oo muddo aan hadda shan boqol ama lix boqol oo sano ka joogna eh, shan boqol afar boqol oo sano ka joognaa yani waxaa laga yaabaa inay waxoogaa ku kala duwanaadeen oo ay ku kala duwanaayeen waayo shay cusub oo ahaa macluumaadka ay ka hayeeni waa uu koobnaa Eh, sidaa darteed waxaa eh, laga yaabaa kutubaha qoran ee muxua shareecada islaamka ay qoreen in aad barkood lagu arko iyagoo xaaraameynaya Eh, iyagoo markaa ka duulaya un keliya dhinaca dhaqaalaha oo le waxaan waa lacag gubis Eh, waa dhaqaalo gubis dhaqaalahuna in israaf lagu sameeyo sida loo gubo ma banaana oo aan ka hadlaynin dhinaca sixada ama caafimaadka ama hawshaas waayo may haynin macluumaad ah inuu eh, muxuu ahaa dhib ku yahay caafimaadka may haynin bal waxaa faafsanayd oo eh, muxuu ahaa eh, la baahiyey inuu dawo yahay oo cudurro badan oo balqanka muxuu shaqiiqatada ama xayga uu dawo ka yahay ayaa la faafiyey marka dhinacaasay kuwa xaaraameynaya ka xaaraameynayeen kuwa waxay lahayn xaaraan ma gaadhsiin karne waan makruh baan odhanayna dadku inay iska daayaan ba habboon Eh, halka eh, laga yaabaa culmo kale inay eh, soo qaadaan oo yidhahdaan wuu banaan yahay waayo waxaan ku xaaraameynaa ma jiro oo noo muuqdo oo sidana Eh, bal barhkood baaba isticmaalayay oo eh, muxuu ahaa iyagii eh, de- de- nuugayey eh, muxuu ahaa buuriga ama eh, sigaarkaa nuugayay iyagoo culamaa oo dadka hor jooga waanaan ku arki jirnay dhulkeenaba ilaa haddana waa ay sii eh, jirtaa marka eh, waa aqoon la-aan ka haysayna dhibka uu leeyahay iyo hawshiisa Eh, waxa kuwo kalaa ka joogsada oo yidhi anagu xukun kuma sheegi karo kuwa intaba siiyey oo yidhi waxaa laga yaabaa in marka eh, la eego sida eh, loo isticmaalayo yani waa xaraam buu noqon karaa wuxuu noqon karaa eh, mid banaan wuxuu noqon karaa saa oo sida loo isticmaalay ku xiran tahay yidhi marka eh, culimmadaha hore macluumaadka ay hayaan oo kooban awgeed waa ay ku kala duduwanaadeen laakiin hadda oo ay caddaatay dhibka uu leeyahay dhakhaatiirtii yani eh, dhakhaatiir muslimiin iyo kuwa gaalaaba isku waafaqeen dhibka uu leeyahay Eh, muxuu ahaa hay-addii ca- ca- caafimaadka adduunka aad arkayso sida ay uga eh, muxuu ahaa qaylinayso Eh, hadda culimada joogtahay waxa ay yani shibhu mujmac ku yihiin oo isku waafaqsan yihiin in isticmaalka geedkan shiishada uu eh, muxuu ahaa iyo tubaakaduba uu xaaraan yahay dhibaatooyinka badan ee uu leeyahay ee diiniga awgeed ama badaniga jirka uu leeyahay ama maalka uu leeyahay ama bulshada uu leeyahay ama eh, muxuu ahaa caafimaadka uu leeyahayba awgeed inay eh, muxuu ahaa xaaraam tahay waayo diinteenna waxay utimiday inay ilaaliso eh, muxuu ahaa eh, diinta dadka shareecadiina waxay utimiday inay diinta qofka u ilaaliso naftiisa u ilaaliso caqligiisa u ilaaliso eh, muxuu ahaa caafimaadkiisa u ilaaliso eh, nasrigiisa iyo mm, ay u ilaaliso wixii intaa ilaalinaya eh, wax u taraya way u banaysay wixii intaa dhibayana waa ay ka xaaraamaysay Eh, shiishaduna waxaan shika ku jirin inay intaaba dhibayso waa waa gartay waa waa gartay waa waa kugu soo noqon doonaa yarkaa maadaama yani dilmaba ay gaadhsiinayso ummad eh, yani rasaasi kama disho inta uu sigaarku ka dilo sanadkii mm, adduunka wa waa waa ilahay waxa uu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima lafihiina ha dilina ilaahay waxa weeyaan waa idin naxariis badan yahay waa waa waa kugu soo noqon doonaa een, dhegeystayaal ayaa qadka ku jira Ee, dhegeystaha ugu horeeya aan ku hormaro een, dhegeyste magacaaga ku bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso
aniga waxaa la yidhaahdaa daahir cali maxamed waxaan idinkala soo xiriirayaa magaalada beledweyne Eh, waxaan sheekha weydiinayaa marka hore eh, gabar ayaa rag meel fafadhiya anagoo anigu waxaan usoo jeeday rag meel fafadhiya gabaraa usoo gashay goor habeena waxay tiri war maxaa lahayd markii la yiri waxay tiri waxay soo leexisa bahashaan raggii bay dhexda ka fadhiisatay raggii bay bahashii la cabtay raggaas nin qabaa kuma jirin waa gabar soomaaliyeed marka sheekhu waxaan weydiinayaa maxay diintu ka qabtaa gabar si rag iska dhex timiday bahashaas la cabtay iyadoon naha mar wax muxkumkeeda ay meeshaas fadhin tan labaad doctoorka waxaan weydiinayaa rag ayaa bahashaa isnacabay raggi waa bahasha markay ka tambadatay ayaa macnaha raggii inay isdilaan ay gaarsiisay marka ma waxaan leeyahay sheekh waxaan weydiinayaa doctoorka waxa ku jira bahasha wax qofka biniaadanka markay jirkeeda ka badato ayna isxakamay karinoo inay qofka biniaadanka intay xadka dhaafsiiso maandooriyaha ilo heerkaas uu gaarsiiyo mase wax lagu darayaa jira intaasaan weydiinaya doctoorka wa waa gartay aad baad umahadsan tahay daahir oo naga soo wacay beledweyne sheikhaan ku hormaraynaa su-aashaada horeysa bismi illahi raxmaan raxiim walaal muxuu ahaa ma jirto yacni yani gabadh marka hore habeen socotaa marka labaadna muxuu ahaa rag dhex fadhiisanaysa marka saddexaad baasha cabaysa diin u banaynaysa ama arrintaa muxuu ahaa xaaraan weeyi muxuu ahaa inay horta baashan cabtaa oo isticmaashaa ama gurigeeda ku cabto ama banaan ku cabto ama keliha ku cabtee waa wa waa xaaraan sida aynu horey u tilmaanay marka taa waxay kaga dhacday yani dembi oo waxa weyan xaaraan bay ku dhacday waxaa sii dheer yani qof keligeed socota habeen oo sidana yani waad dareemaysaa dembiga ay ku dhacday keli socod yani maxram la-aanta ay iyo muxuu ahaa yani yani dembiga ay ku jirto inay muxuu ahaa saas inay rag dhex fadhiisatayna yani waa qadiyo diinteenu qabcan ay xaaraamaysay inay khulwa la gasho rag oo gabadh keligeeda oo aan maxramkeedii la joogin odageedii la joogin ay raac dhex fadhiisato yani iyadna waa muxuu ahaa xaaraan go-an oo diinteenu ay xaaraamaysay marka dhinac walba waxay gabadhaasi iyo ta lamida iyo ciddii muxuu ahaa waxaa samaysayba kaga jirtaa yani dembi aada weyn keli inay ahaato dhaafe inay yani isdhex fadhiistaan oo ikhtilaaf sameeyaan oo rag iyo dumar intay wada fadhiistaan iyagoo tira aba ay muxuu ahaa ayaan banaaneyn maadaama maxramnimo aanay ka dhexaynin keli inay noqotayna waa ay kasii daran tahay marka marka wax banaan maaha arrintaasi aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed ilaye su-aasha xigta ee dhegeystaha doorkan u bandhigaya cabdullaahi faarax casayr aad iyo aad aad umahadsan tahay runtii waa su-aal fiican waxaan u jeedaa maadooyin aada u fara badan oo sun ah ayaa waxay ku jiraan shiishada ama sigaarka dhexdiisaba sigaarka yar oo aad aragtay ayaa waxaa ku jira ilaa afar kun oo maado oo uu ku jiro rinji oo ay ku jira acid oo ay ku jiraan waxyaaba aada u fara badan ay ku jiraan waxaweeye waxaa laga yaabaa maadooyinka kansarka keena boqolkiiba soddon iyo soddon iyo lix mar ayay ku ba kaga badan yihiin balka kansarka kuwa keena ay kaga badan yihiin sigaarka carbon monoxideka oo aan soo sheegno sunta oo maskaxda mataqaana gaaska ah waxaweye aada ayuu ugu badan yahay waxaa aada ugu badan bahalkan la yihahda leedka ama bako sunta birta ah oo mataqaana ka timaada alwaaxa gubtay nical baha la yidhahda ayaa ku jira oo asna aada sun u ah arsenic baha la yidhahdo iyo aada sun u ah ayaa ku jira hydro hydrogen cyanide baha la yidhahdo chemical la yidhahdo suna ayaa ku jira sidaas oo kale waxaa ku jira nicotinka ayaa ku jira oo oo ah mid addiction leh ama qofku inuu la qabsado oo iska celi waayo waxa marka waxyaabaha ku jira wax ciidda halkooda weeye marka dadka cabaahu waxaa la yidhaahdaa inay delirant idea ay leeyihin amase delusion ay ku jiraan ayaa la sheegaa oo aan muddo badan waxba loo dirsan karin haddii ay ay ay ay ay sii wadaan oo ay inay shaqeeyaan ay damcaan marka waa arrin runtii aada iyo aada khatar u leh oo wax waliba oo foolxuma ama dhibaataa keeni karta weeye marka sidaas daraaddeed ayay loo mamnuucaya macnaa mogtay inay inay raggu cabaan dumarkana marka dhakhaatiirta laga hadlayaba qof dumar ah oo waxay dumarku waxay leeyihin hormones aada u fara badan ay leeyihiin oo ninka ay kaga duwan yihiin taasna waxa weeye haddii wax suna ay jirkeeda galaan waxay aada u sahlaysaa in kansarada ama naasaha ku dhaca ama riximka uurka ku dhaca ama sambabka ku dhaca ama jirka intiisa ku dhaca ay ku bataan wa waa gartay aad ba aad baad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaan siinayaa oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga igu bilaaway halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa saciid xaaji waxaan joogaa siyaatl washington sheika iyo doctoorka waan salaamayaa runtii aad baad umahadsan tahay saciid kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
runtii dhibaatada ee leedaha waan aragnay shiishada qoysas badanaa ku kala tegay qoysaskii yani hooyooyin badan oo ama marwooyin badan oo ciyaalkoodii dayacay rag badan oo ciyaalkoodii dayacay shiikhuna wuu faahfaahiyey waxay diinta ka qabto waxaan rabaa inaan doctoorka weydiyaal su-aalo ku saabsan kulley marna wuu taabtay gabadha uur kale haddii ay baalka cabto uurkeedu markuu ugubka yahay cunugaas yani saameynta uu ku yeelan doonto yani inta uurka ku jiro ama markuu dhasho waxaan rabaa doctoorka inuu bal xoogaa su-aashaas noo faahfaahiyo isagoo hore u taabtay waana mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay saciid oo naga soo wacay magaalada seattle washington dalkan maraykanka doctor waad maqlaysaa
runtii saciid aad iyo aad ugu mahadsan yahay waa su-aal aad iyo aad u fiican aniga waxaan ka shaqeeyaa oo aan shaqadeeda ugu badan ay tahay in caruurta dhiciska oo ku dhalata ama iyagoon bilahooda dhamaysan ama markay dhashaanba jirooyinka ku dhasha ayaan maamulkooda ayaan ayaan takhasus gooniya ku qaba oon hadda uga shaqeeya si xoog lagu shaqeeya runtii hooyooyin badan ayaa dhala oo ku dhala mataqaana baalka maxaa noo yimaada ama marka markaas waxaan weydiinaa filekooda waxa ay isticmaalaan ayaa badanaa la weydiiyaa si khaasa oo private ayaa loo weydiiyaa waxaa la ogyahay oo macruufa dumarka caba sigaarka ama shiishada cabaahu waxay iyadoo chemicalkaas faraha badan ay jiraan oo aan hore usoo sheegnay ayay waxay keenaysaa in idida oo ah xubinta ugu muhiimsan ee canuga quudisa oo isku xirta hooyada iyo mataqaana canuga oo jidka ah ay u maraan ama dhiiga ugu maro ama oxygenka u maro ama uu u maro nafaqadu u martaba intaasoo dhan inay dhibaato u geysato hormoniskan ama chemicalkan ay idida dhibaato u geystaan taasna ay keento in dhiigga maraya ou yaraado oo uu aada u yaraado ama iyadii ididii lafsadeeda ay dhibaata ku dhacdo oo ay shaqadeedii guda weyso haday inay wixii dhiigahay iyo nafaqayna canuga ugudbiso wixii wasaqayo canuga ka yimidna inay intay purification ay ku samayso ama ay ay taxliil ama ay haga ay sifayso markaas ay markaa dib ugu celiso hooyada markaas kabacdina mid kale ay u dirto marka taa waxay keenaysaa in ilmihii nafaqa la-aan ay ku dhasheen oo canuga waxaa la doonayaa markau dhamays yahay laba kiilo iyo bar ilaa afar kiilo inta ka dhexaysa inuu ku dhasho miisaankiisa uu yahay waxaa laga yaabaa canuga hooyada sigaarka cabtaa ay dhasho inay ku dha inuu ku dhasho kiilo iyo bar ama hal kiilo markaa yaraado maskaxdiisu ay yaraato miisaankiisa ou yaraado dhirirkiisa ou yaraado madaxiisa weyninkiisana uu yaraado oo intoo dhanba ay wada yaraadaan taasna waxay keenaysaa markaas canugaas inuu mustaqbalka ou ama fahamkiisa ha noqdo ama ha noqoto koraanshihiisa ama ha noqoto awoodiisaba ay yaraato waxaa laga yaabaa canugii inuu wixii intay aada u farabataan oo ku dhex dhinto hooyadii dhexdeeda uu ku dhinto waxaa laga yaabaa oo la og yahay oo macruufa oo de de balka maxaa stephen croner iyo culamo kale oo swedish ay publish gareeyeen waqti aada u fog sagaashamaadkii hooyada sigaarka cabtaahu in canugeeda oo cuduradan allerjiyada ama neeftu ay aada ugu fara badan taha kuwa kale because wuxuu ku dhalanayaa asigoo waxyaaba sahla neefta asagoo j jirkiisa ay ku jiraan ayay mataqaana baalka ayuu dhalanaya waxaa la ogaaday ilmaha waarikood uu sigaarka cabo ayaguna inay sigaarka cabaan inay aada u sahlan tahay marka waa sababtaa sababta loo mamnuucayo in qof dumarka uu sigaar cabo ama wax maandooriya uu isticmaala intaba iyo iyada lafsadeeda caafimaadkeeda hormonis fara badan ay ku jiraan hormoniskaasna uu dhaawac xoog leh ugu geysanayo ama uu sahlayo haddii wax kale ay qaadato inay cudurro haliso ay iyada ku dhacaan canugeeda ku dhacaan intaba marka marnaba waa mamnuuc inay waxyaabahaas ay isticmaasho hooyadu ama uur halahaato ama yaysan lahaanin waa gartay aad baad u mahadsan tahay doctore waxaan ku noqonayaa sheekh maxamed elaye bal maxaad kula dardaarmi lahayd shacabka soomaaliyeed iyo soomaalida ku nool qurbaha ama gudaha soomaaliya ee baashan shiishadda isticmaasha ee ee dhibaatada ka waramayo dhakhtarka iyo dhibaatada xagga diiniga eed ka warantay labadaba leh bal maxaad kula dardaarmi lahayd oo baaraka allah fik waad mahadsantahay walaal colaad waxaan walaal kasta oo maqlaya ama barnaamijkaa maqlay iyo aan maqlay inay gaadhaba aan ku dardaari lahaa in geedkan muxuu ahaa aan nafaqana u kordhinaynin gaajona ka dharginaynin in ay muxuu ahaa ka waantoobaan oo ay ka fogaadaan in muxuu ahaa geedkan yani qofna lacagtiisa inaan u quurin inuu dab suro oo uu gubo ee uu muxuu ahaa dhaqa yani dhibaatada ay ku haysee dhaqaale waa la ogsoon yahay sigaarka iyo bashiishadana ay ku hayso kow horta lacagtiisa ku baabi'inaya kadib yani intaasoo kun baa waxay ku baxaysaa marka dambe in la daweeyo cuduradii uu ka qaaday iyo wixii lagu daweeyo muxuu ahaa yani waxa uu yani shay aan naftaadiina wax u kordhinaynin caafimaadkaagiina wax yeelaya qoyskaagii iyo bulshadii iyo hareerahaagi joogtana wax yeelaya in aan muxuu ahaa waktigeena iyo hawsheena ku horaa waa arrin aada u falxun ha sidaan horey ba u tilmaamay yani hadda dhib badan bay muxuu aha waxa ugu badane hadda ka qaylayaan waalidiintii waxa ay noqotay in carruurtoodii ka fara baxeen oo ay muxuu ahaa tegayaan meelaha bahasha lagu sameeya ay tegayaan oo ama dad carabi ha furaan ama soomaaliba hadda way bilaabeen ha furtaan meelaha lagu karaynayo inay halkaa teg weliba wakti habeena oo keliyadan ay tegayaan dadkii carruurtii dee ka dhacday waxbarashada iyo gaangiska noqotay inay meesha iskugu imanayaan sidaan muxuu ahaa markii horeba tilmaamayna yani bilo yar gudahood ama laba bilood saddex bilood gudahood ayaa hadda waxaan ku maraynaa afar qof oo isku dishay muxuu ahaa meelaha shiishada lagu cabiyo isku dishay oo carruurtii da-da yarayda marka dhibka uu ku hayaay mid le muxuu ahaa la koobi karo maaha cabsida uu ku hayo waalidiintii mid la koobi karo maaha waxa weeye hadda waxaa la marayaa in ay waalidiintii yani kacabsi ay uga cabsanayaan dilka iyo dhibka kolka laisku tago uu keenaya awgeed in guryihii ay usoo dhigaan carruurtii oo guryihii uu soo galo taasoo iyaduna ah aafo kale iyo dhib kale oo soo socda waayo waxa weeye gurigii waxay saameynaysaa ku aan aqoonin markii hore oo guriga joogay ilmihii yaraa maanta yani doctoorku maanta kadib ka warramaya yani dhibka uu geysanayo ilmaha aan weli dhalan muxuu caloosha ku jira dhibka uu geysanayo waxaad malaynaysaa kuwii dhashay ee joogay ayaa la dhex keenaya imika waalidiinta ay bilaabeen in guryaha la yimaadaan oo hooyadii cabto aabihii cabo kii weyne cabo gabadhii weyneed cabto ilmihii yaraa cabo yani waxa weeyaan dhibkeedii uu gaadho ilmihii caloosha ku jiray uu gaadho marka waa aafo muxuu ahaa haysataa dadka soomaalida ah gaar ahaan dhulkan aan joogno doctoorkan siinaya kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka ah aad iyo aad aad umahadsan tahay walal colad dardaaranka ugu dambeeya waxa weeye maadaama shiishadu ay khatar aada weyn tahay adduunkuna uu sheegay hal ayna ka khatar badan tahay saacad aad u cabo qofku ay ka khatar badan tahay boqol xabo oo sigaar oo saacadaas cabo ay ka dhibaato badan tahay islamarkaasna ay dadku ay maadaama ay saaxiibo yihiin ay wada cabayaan ay markaa aysan ogaalkooda ugu maqan yahay ay isu dhiibayaan kii tiibisha qaba iyo kii cagaadhiyow qaba iyo kii qaba h i v amase baalka maxaa aidiska qaba kulligoodna ay wada cabayaan warna aysan isu haynin taas waxay keenaysaa markaa in ummadoo dhan ay u dhamaato macnaha markaa si sahlanna ay u dhamaadaan si oo oo oo aada u aada u dhow si dambana ay u dhamaadaan oo kansarka iyo mushkiladan kale iyo familiga dhan oo baaba-ayana ayaduna ay tahay midda longrana iyo midda midda waktiga dambe la helayo marka waxaan codsanaynaa in shacabka soomaaliyeed dhibaato ku filan way qabaan waxay shan iyo labaatan sannadood dagaal iyo mataqaana baalku maxabado ayay kusoo jireen iyo dil iyo isdhac iyo balaayo ku jireen taas lafsadeeda waxaysan dadku ogeyn xabadaha kor loo ridayo oo cirka lagu ridayaa xabado kasta oo qarxaya waxaa ku jira bahalkan uraniumka ama waxyaaba waxaa ku jira explosiveka xoojiye ayaa ku jira oo sun ah oo kansarka keenaya iyo cuduradan ilmuhu ay ku dhashaan hadda waad aragtaan ilmo isku dhegaan ad dhalanaya kuloga kuwa lugaha ka go-an ad dhalanaya kuwa caloosh ka go-an ad dhalanaya kuwa wadnaha ka ka jiran ayaa dhalanaya god kule kuwa waxaa dhalanaya caloosha banaanka taalo waxaasoo dhan waa sumaynta la sumeeyey hawada mataqaana baalka maxaa wadankeena iyo dalkeena la sumeeyey weye marka waxaan codsanaynaa in ay arrintan khatarta ah ee mashaakilka ay ummadda soomaaliyeed iska joojiyaan dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa inay tallaab ka qaada arrintan oo ay xilba saaran laakiin ay arrintaas dadkana la wacyigeliyo goobaha lagu cabo iyo meelaha lagu cabana in la xiro oo ay wax ka qabato taas ayaan codsanaynaa aad baad u mahadsan tahay adiga iyo sheekh maxamed ilaye ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo dhegeystayaashii ka qaybqaatay dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa aad baad mahadsantahay
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay waxyeelada mujtamaca iyo caafimaadka ay u leedahay shiishadda ama badeecada oo adeegsigeeda uu ku soo badanayo magaalooyinka soomaaliya iyo dhulalka kale ee qurbaha ee ay soomaalidu ku nooshahay barnaamijka waxaa igala qaybgelayay doctor cabdulaahi faarax casayr oo khabiir ku ah cudurrada carruurta kana howlgala cusbitaallo ku yaala dalka imaaraadka carabta jaamacadda shaariqana wax ka dhiga waxaa barnaamijka sidoo kale nagala qaybgalaya sheekh maxamed eleeye oo imaamka ah masjid ku yaala magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka intii uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiinaya qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha inta aan dib dambe u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha hatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal cudufkii la yiqiinay wuxuu ahaa gabyaagu inuu ku digto qof ama koox horay gudab uga gashay dabadeedna si uun ay guuldarra u haleeshay hase ahaatee waxaa jiray cudufkaas ninka bayray waa gabyaagii xuseen cali jiis la odhan jiray ee waraabihii caanawaaga baday la diriiray dabadeedna inta ka raayay ku digtay iga hooya haddaba sheekadoodii oo laba qaybood ah qaybtii hore diraac dheeraatay oo abaar isu rogtay ayaa jeer mudug ka dhacday dhirtii baa caddaatay arladii baa gubatay ceeshii baa goso biyo ah laga waayey xidigaha raggii yaqiinay baa quustay markaasna su'aalihii dadka ka jawaabi waayey adijirtii baa ugu darrayne daruurtii dushooda timaadaba waa u indhataagaan markii ay caad isu rogtana candhuuf bay dib u liqaan maalin weyntana waa u dhanqaran habeenkiina waa u qarqariya iyo dibjiryo dadkii baa isnacayoo iyada oo la is aqoonaayo ayaan cidina cid badiidin beeg magaalo laga keenay ha joogtee cad iyo caano iyo raacatadii baa kala raagay dhallaan iyo waayeel dadka intii ugu taagta darayd baa markii dhadhamo loo waayey tarab tarab u licatay nin geel lahaa mooye carruurtii nin kala dhalay iyo caano isma yaqaaniin loodu oon bay la balweysaa oo biyaha abeydinkaba loo waayey ayay u bugtaa haddiiba ninkii lahaa uu xilli roobaad naf ku gaaro iyada ayaan ku gaarayn ma arigiiba waxba yaan mooradiisa haruubadhala geline kor caatadiisa la hogaysto isagaanba wax laga waayeene sow aafo u gaarihi kuma ay habsan sow cadda huf kama dhigin wax helada waa berigii ka dareeraana sow iqliil kuma noqon sow sidaa darteed soomaalidu abaartaas cadhoolay uma bixin ilaa maantana uma taqaano waagaa dadkii mudug ku dhashay da'dooda laguma garto sida lagu mala weyn yahay sow kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii ma ahayn waaba ahayde reer xuseen cali jiis waxay ka mid ahaayeen dadkii abaartaa gaagmareebtada ah sida xun ugu tabaaloobay inkastoo xilliyada caynkaas aan dhulku islaamin haddana waa marka uu ninkii ragihi xoolihiisa u sahanbadsado si ay wax ugu soo doogaan kolba xero cusub buu ku raraayo meeshii wuxuun madow ihi uu ku dambeeyey ayuu ku furaa ragga sidaas ayuu xuseen ku jiraye duhurkii mar ay tahay ayuu degay meel gaalkacyo u dhow oo laase cadale la yidhaahdo xoolo nafrihi gacantiisa kuma harin tabaaraha kan dhacay ka hor wuxuu ahaa geel lo iyo ari nin saddexda meesiba ay wax uga soo hoydaan ma maanta waxaa ka hor muuqda neefaf lo ah oo weyd awgeed markii la kicinayo saynta la qabta iyo riyo cadha la ildaran oo tiradoodu ay maalin noolba sii yaraato rag badan oo uu yaqiinsa wuxuu ku dhaamay tuldaha dhowrka ah ee weli qaarkood labada aqoonood gabannada loo galo si gaara wuxuu uga dhiman layahay waa labada haraad ee qurbaca isugu sidkan oo inkastoo wax lagu gaajabeelo aan ibahooda laga helin haddana xigta laga soo liso hadday u barxaan kadib ay dumarku dhallaamada ku qabtaan allahilaah inta uu cirkiisa maraqa ka furaayo ee dhirta caddaatay uu naxariistiisa huwinaayo halkaagan eebbaweyne ku dhowr saameel cid loo raro oo dhaanta garan mayside wixii rabbi keeno kab looga cararaa meelna kuma taallee cagta dhigoo maqaadiirta ogolow sidaas intuu naftiisa ku waaniyey ayuu xuseen ku darmaday dadkii badnaa ee waagu hadduu barye iyo gabalku hadduu dhacaba jeedaalada cirka ku fognaan jiray wax walibase siduu aadanuhu u qorshaysto uma dhacaan marmar baan mid qura lagugu ekayne dhibaatooyin dhowra isku mar lagugu asiibaa hamigiisu wuxuu ku koobnaa abaarta iyo hadmaysayma roobaad kuu muuqan doonaan marahayga marnaba kuma soo dhicin in looga dari doono ma soo rogin uun kale oo bidhaantiisa wax ku lihi inuu jiro cod aan abaarta ahayn oo ay xooluhu leeyihiin inuu uman yahayba taladiisa kuma darin waraabo fara badan oo isba abaarta la ildaran ayaa xolihii lagu soo fiidkiciyey waa casar weerar habeen keliyana uma qabo awal hore hadduu dadka ka cabsan jiray haatan ilkama faashado kaba darane waxaa la isdhex mariyey inuu dadqaad noqday markii ay cido dhowrihi waayeen carruuro ay adhiga raacsadeenoo raq iyo ruux toona wax sheega la waayey galabtii dambe xuseen gaban yar oo dhalay hadiro maandhow tuldihii orod soohow ha ku yidhaahdo isna hoos galbeedka aqalka fallaaraha kulaylka badan ee qorraxda ha kaga gabbado biyo yar oo ubbada ugu harsanaa ha ku weysaysto oo dhibcaha xumlihiisa ka dareeraya ciidda uma quuree intuu jaqaf yar u hooriyo ha siisto waxarta yar ee agtiisa jiifta shalaytana ay dumarku hooyadeed xerada ka jiideen salaaddii maqrib markuu iska riday welise uu ducaysanayo ha jeedaaliyo halkii uu filayay wiilkii oo harihii wadaa inuu ka soo geli doono iyagaa ugu daraaye kuwii irmaanka ahaa ayay ishiisii ku hor dhacday mase waxa u muuqdaa waa labadoodii oo keliya labadii haraad oo aan la wehelin siduu ku arki jiray qurbicii isugu sidkanaa laba dhexdooda kama uu muuqdo halihii kale ayuu haddana ka dhex eegay iyagana ugama dhex jeedo maraha ilcilowga ayaad wax la arki la'dahay intuu is yidhi ayuu indhaha marmartay oo alloo waxa ii muuqda been ka dhig ducadii ku darsada halhaleel buu fadhigii uga kacayoo inta meeshiisii ku sugi waayey halkii ay tulduhu ka soo socdeen u labalaxaadsaday wiilkiibuu u tanaagooday war gabrame qurbicii mee dhurwaha baa la haray aabbe aniguna waan ka dhigi waayeyoo lafahayga ayaan uga baqay ayuu kuraygiina duqii ugu jawaabay lala haray aa dhegihiisii ayuu rumaysan kari waayey markaas buu dhulka jilbaha ku dhiftay oo haddana inta sal muggii u fadhiistay dhabannada qabsaday kuma saraagine halihii oo goraha ku soo socday intuu orod ku agmaray ayuu beegsaday halkii uu wiilku galabta ka soo carrowshay laga yaabee inuu ismoodsiiyey bal meeshii uu lahaa qurbac baa lagula haray indhihiisa ha ku soo arko bal raqda ha isdultaago inuu ka soo helo sar yar oo uu cucub ka samaysto labada halaadna uu carruurta ugu maalo cabbaar kadibba raqdii buu dul joogaa mase lafa dhaadheer iyo xiidmihii oo googo-an mooyee neefkii dhammaa wax kalaba kama hadhin waraabayaal uu shan iyo toban u maleeyey welina uurku jirtii ku halgamaya ayuu indhaha ku dhuftay suu waa qarracmi gaaray kolkaasoo qura ayuu hubsaday inaan qurbicii fare ku jirin oo warkii baas ee wiilku uu dhab yahay tolow ma laga yaabaa hadduu bahalku wiilka kaa cuni lahaa inaad sidan oo kale ugu murugan lahayd marahayga su-aashaasina waa ku soo dhacday waa saciilkii buuxiyey iyo murugadii uu la madoobaaday mugga sow labadii halaadba ha gureen ma aha carruurta abaydinka ahi sow ha yuusta ma aha isaga oo cagajiida sow aqalkii isaga luud ma aha kii wiilahaa ayuu hiif iyo haaraan ugu dhaqaaqay wuxuu ku caraacaray caku wiilka dhaga adagka ah goortii aan u diray hadduu halahaa soo hoyn lahaa amar eebba kuma darine maanta tan igu dhacday iguma dhacdeen sidii iyadoo tan qudheedu aanay amar eebbe ku iman dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo in calijiis iyo waraabe waxay kala muteen
waa hagaaga barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha waxayna la socodsiinayay axmed faarax ciidaajaah lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa haatanna war degdega oo magaalada muqdisho naga soo gaaray ayaa sheegaya in goor dhoweyd qarax baabuur uu ka dhacay meel makhaayad ah oo ku taala agagaarka sayidka ee wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho baabuurkaasi ayaa wararka macluumaadkan helaynaa inkastuu yaryahay ayaa la sheegaya inuu ahaa baabuur ku qarxay afaafka hore ee meel makhaayada oo dadku ay shaaha ka cabaan goobjoogayaal ayaa qaarkood waxay sheegayaan in qaraxan ay uu sababay dhimasho oo ay jiraan dad qaraxan ku dhintay sidoo kalena waxaa jira dhaawac sida la sheegayo gaadiidka gurmadka deg dega ee magaalada muqdisho ambalaasyada oo v o da qaarkood ay la hadashay waxay sheegeen in ilaa saddex iyo toban qof oo dhaawaca ay imika goobtaasi ka qaadeen ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ayaa goobtaasi haatan la sheegaya inay gaareen oo ay xireen si rasmiya markaasi looma oga khasaaraha rasmiga ee baabuurkaasi qarax uu geystay ee goordhoweyd ka dhacay makhaayad ku taala wadada makaal mukarama ee magaalada muqdisho wixii warara ee arintaasi kusoo kordha dabcan idaacadaheena soo socda ayaan idinku soo gudbinaynaa
aad baad umahadsan tahay cabdicasiis wararkaasi waa qaraxii goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho wararkii caalamkana maxaa ugu waaweynaa wararka idaacaddeena caawa caashay waxaa ugu waaweynaa magaalada muqdisho waxaa markii ugu horreysay muddo ka badan labaatan sannadood maanta laga furay safaaraddii shiinaha ee soomaaliya waxaana furitaankii dib u furistaasi ka qayb galay oo safaaraddaasi dib loo furay xaflad loogu sameeyey magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee shiinaha iyo madaxweynaha soomaaliya safiirka cusub ee dowladda shiinaha u fadhinaya soomaaliya oo lagu magacaabo weyn hongtian waa cashi wuxuu ku hadla af soomaali waxa uu halkaasi ka sheegay isagoo luqadda soomaaliga ku hadlaya inuu ku faraxsan yahay in shiinuhu ay dib u furtaan safaaraddii ay soomaaliya ku lahaayeen islamarkaana xiriirkii labada dan ay dib usoo usoo noqonayo warkaasi kasoko wararka kale caalamkana caashay waxaa ugu waaweynaa dagaalo culus ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan maalintii magaalada kobani ee ku taalla xadka suuriya iyo dalka turkiga sidoo kale wararka caashay waxaa ku jiray madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa isna amray in dhammaan ciidamada askarta laga soo saaro ruushka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka ukraine aad baad umahadsan tahay haatanna qadarka wakhtiga inooga harsanee daqiiqadaha ah codkan aan ku nasanno heestii sawduleedkaaga ma yeerin allayleh doog iyo abaar baan mid u degayaa codka nuur daalacay ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii cawaysnimo waxaan mar kale kulmi doonaa berri saacaddu markay tahay lixdiiyo barka inta ka horraysa isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.